sidoo kale maalmaha hortayna waxaa inoo furmi doona insha allahu tacaala baarlamaankii ee kalfadhiga iyo toddobaad ayaa inoo furmi doona insha allah howlo kaloo fara badanna waa qaban doonaa ilaahay idinkiis waxaan leeyahay muxuu ahaay hambalya muxuu ahaay waxaan leeyahay reehir shabeelle kalfadhigii toddobaad ayaan idinku hambalyana insha allah furmi doona aada mahadsantahay sidoo kale waxaan rabaa in halkaan ayagana aan ugu yeero dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ka maqan xarunta hirshabeelle inay si deg dega usoo galaan si maxay ahayd howlihii baarlamaanka loo dardargeliyo iyagana waxaa laga codsanaya inay si dhaqsaa cid kastoo ka maqan inay soo galaan muxuu ahaay xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayadan ayaan ugu baaqayaa horena waanu yani fariintaas waan ugu diray waxaan leeyahay si deg deg ha lagu soo galo aada u mahadsantihiin